waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira cidhiiri fara badan saxmadda waddooyinka ka jira ayaa waxaa loo sababeynayaa dib udhis ka socda laamiyada qaar ee magaalada muqdisho iyo baraha koontarool ee ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin gudaha caasimadda kuwaasoo wakhti badan qaata xilliga ay baarayaan gaadiidka isticmaalaya waddooyinka ay joogaan mashquulka iyo cidhiiriga badan ee ka jira waddooyinka ayaa waxaa usii dheer in mararka qaar waddooyinka si deg dega u xirmaan sababo la xidhiira madaxda sare ee dowladda oo booqanaya meelo ka mida gudaha magaalada iyo in ciidamada ammaanka ay howlgalo wadaan dad badan ayaa dhib ku qaba cidhiiriga ka jira waddooyinka magaalada muqdisho waxaana dhacda in dad xanuun iyo dhaawac soo gaara oo la raba in dhakhtar loola carara in waqti badan uu ku jiro jidka taasina ay keento inuu halis galo ama uu geeriyoodo qofkaasi sida ay noo sheegeen dadka qaar ee aan la kulannay si aan wax badan uga ogaado cidhiiriga ka jira waddooyinka muqdisho ayaa waxaa raacay mid ka mid a gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano hoomeyga ama caasiga gaariga ayaa waxaa ka raacay meel u dhow bacadlaha degmada xamarweyne waxaana ku tegay isgooska soobe intii aan gaariga saarnaa ayaa waxaan la kulmay dad fara badan oo ku qaylinaya darawalka gaariga wada qaarkood waxay ahaayeen arday halka qaar kalena ay ahaayeen dad shaqooyin kale ka daahaya gaariga markii aan kasoo degay ayaan waxaa la kulmay qaar ka mid a ardayda subaxa hore aada xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana kala sheekaystay dhibaatooyinka ay ku qabaan cidhiiriga wadooyinka muqdisho waa mahadsantihiin anigoo ka mid a dhallinyarada wax ka barata magaalada muqdisho waxaan dhib weyn ku qabnaa marista wadooyinka magaalada muqdisho mararka qaar inta badan markii la xiro inaad sheeg xiisadii ka daahdo ama aad macalinkoo ku jira tagtid oo lagu dhaho waa soo daahday bannaankii istaag saas kugu dhaafto mararka qaar imtixaankii kadib dhacdo dhibaato aad u weyn ayaan ku qabnaa marista wadooyinka magaalada muqdisho oo ciriiri badan uu ka jiro dowladda iyo iisheeg dadka ku shaqala ciidamada waxaa ka codsan lahayn inay noo fududeeyaan sidii aisheeg aan u tegi lahayn waxbarashadanada wakhtigii loogu talagalay aada u mahadsantiin risaale intaasi kadib waxaan dib ugu soo laabtay isgooska shaqaalaha ee magaalada muqdisho halkaas oo aan gaari kale oo biela ka raacay waxaana gaariga aan raacay uu ku wajahnaa isgooska bakaaraha ilaa iyo isgooska siinaay inkastoo waddada xidhiidhisa isgoosyada dabka iyo bakaaraha ay xirneed sababo la xidhiidha dhismo ku socda awgeed ayaa haddana gaadiidka waxay marayeen xaafadaha waddooyinka qaar ayaa waxaa lagu jara biro iyo dhagxaan waxaana loo diida gaadiidka inay xaafadaha maraan arrintaas dadka deegaanka waxay ku micneeyeen in gaadiidka qaar ay waxyeelo gaarsiiyeen caruurtooda oo bannaanka hore ee guryahooda ku cayaaraya dadkii aan la kulmay ayaa ii sheegay inay dhib weyn ku qabaan gaadiidka soo dhex mara xaafadahooda islamarkaana ay waxyeelo u geystaan mararka qaar carruurta mid ka mid a dadka deggan xaafadaha ay gaadiidka maraan ayaa idaacadda risaale sharaxaad ka siiyey dhibaatooyinka ay ku qabaan gaadiidka xaafadahooda dhex mara
wallaahi dhibaatooyin badanaan ku qabnaa xirnaanshaha wadooyinka wadooyin badan oo magaalada muqdisho ka mid a runtii inta badan way xiran yihiin baabuurta dhibaatay ku qabaan xitaa shacabka caadiga xataa dhibaatay ku qabaan wax walbaa dhici kara marmar qaar dhibaatooyina dhaco qof inuu xanuunsado oo qofkii meel la marsiiye la waayo gaarigii markii haddana xaafadaha soo maraan dhibaatooyin badanaa jiro haddana xaafaddii xitaa in caruurtii uu ka dhibaateeyo marmar qaar maaragtay caruur waxaa jirta dhalinyaro barooni iska ciyaarto xaafadaha isaga dhex ciyaarta baabuurka markuu xaafadda soo dhexgalo kale dhibaatooyin uu geystaa marka maalin walbana waxaa la yidhaahdaa wadooyinka waa la furayaa waa la furayaa waa la furayaa furaan codsanayna ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafiko ayaa ka gaabiyey shaqadooda sida ay qabaan dadka qaar waxaana la sheegay inaysan ka shaqaynin wadooyinka qaar ee muqdisho balse ay si joogtaha ugu shaqeeyaan waddada maka almukarama oo keliya taasina ay keentay in wadooyinka qaar ay cidhiidhi noqdaan oo aan jirin cid kala hagta gaadiidka sida ay noo sheegeen dadka qaar ee aan la kulannay